bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah ilaahay baa mahad leh maanta oo ay sagaal iyo toban tahay bisha december waxaan idinku yeedhnay qoladiin warbixinta inaanu idiin soo gudbino shir ay maalmahan ba lahaayeen saddex xisbi qaran oo ay kaga hadlayeen tala qaran muddoodakan u dambeeyey qolooyinkiina warbaahintu waxaa ummadda aada u gaarsiinay inuu jiro khilaaf siyaasi ah oo xisbiyada qaranka ka dhex taagan marmarka qaarkoodna meel dadka warwargelisada aa gaarsiisaa waxaa ilaahay mahadiya maanta saddexdii xisbi qaran inay ka heshiiyeen wixii dood ahaa ama hadalkii afdhaafayay ee laysu afgaran lahaa muddadan dambe oo dhan ee warbaahintuna gudbinaysay shiro socday dhowr cisho maanta waxaanu gaadhnay dhowr qodob ka koobaad waxaanu ku heshiinay saddex xisbi haddii aanu nahay wixii dood qaran ah ee danta qaran ku jirto ee ummaddu ay u baahan tahay annaga saddex xisbi qaran inaanu si wada jira u qabanno doodaa akaadimiduna ay noo ahaato ciidda noo fududaynaysa ama hogaaminaysa meeshoodaanu ku qabanno si ay u noqoto dhexdhexaad doodaa ka dhex taa waa ku heshiin waxaanu ku heshiinay qodobada aanu doonayna inaanu ka doodno oo ah guud ahaanna laba qodob oo mid waliba iskii u fasilmaayo qodobka koowaad waxa weye haddaanu xisbada qaranka nahay inaanu ka heshiino oo aanu meela wax go-aanmacdad ka gaadhno sidee doorashadinkii soo socday sanadka dambe shan iyo tobanka madaxweynaha ta madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo guurtida ku xigto iyana aynaan iyana weli sharcigeed lima yahay inaanu ka soo saarno xal aanu ku madaysannahay oo lagu wada qanacsana saddex xisbiga oo ah in doorashada waktigeedii idan ilaahay aynu ku qabanno wixii ay u baahan tahay hawla-aana aynu sii dhammayno hawlaha hor yaalla way fara badan yihiin laakiin guud ahaan saasaanu qaadanay qodoqodob noo gelin hawlahaasoo dhan ilaahay idankiina si wada jiraanu soo saari doono qodobka labaad aynu ka doodi doonaa waxa weeyaan soo garanay inaynu ka hadalno ictiraaf raadintii iyo caalamka adduunka somalilan wixii kaga maqan inay ka wada doonato muddo labaatan sanadooda oo dalkana adduunkuna wax badan u taray isaguna wax badan ka qabsaday geeskan africa oo keligii in badan dadaalay caalamkana oo wax badan oo caalamiina u taray nabadgeladu kamid tahay waxaanu soo aragnay inaynu adduunka wax badan badan badan aanu ka tabanan inaynu wadajir arrintaana u eegno oonu ictiraafkeenna iyo xuquuqda caalamiga naga maqan wada doonano waxayna arkaa ka midayno inagoo qaran oo isku mid ah taana waanu ku heshiin waan gari doonaa waxaanu ku heshiin oo dhan ayaana ku jirta inaanu horta isku horayno qolada axsaabta oonu waxaa guusha dhammayno kabacdina dood qaran oo aqoon-yahan iyo waayo arag iyo qof waloo waxayaabo arrintaasi wuxuu ka taran kara ka taro annaguna marka hore aynu gobol-xaarka u dhammayno xisbi haddaan nahay sidaa ilahay idinkin waxaanu kurisana noogu midowdo sidoo kale isna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisb mucaaridka cabdiraxmaan cabdullaahi cabdiraxmaan cero isagoo sheegay qodobadii ay ka wada hadleen waxay la tahay inay runtii maanta go-aan ka midaysan ee axsaabta qaranku uu yahay go-aan muddo dheer shacbiga reer somaliland sugayey faahfaahintiisi iyagaa idiin sheegay ay guud ahaan waxaa farxad u ah axsaabta qaranka iyo shacbigaba inaynu isla ogolaano inaynu doodno oo ka doodno arrimaha aynu hor yaalno ee qaranku leeyahay waisla isla garanay inaynu cid dhexdhexaada weliba dooda beriyaa way sii riixayeen mucaaridkiiyo muxaafidkiyo waxaan runtii aad ugu mahadnaqayaa geesinimada iyo laabxaadhnaanta ama furfurnaanta ay muujiyeen gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga xisbulxaakimka iyo mujaahid maxamed kaahin oo runtii hawsha asle wax badan ba iyaguna qaybtooda ay ka qabteen waxaan ugu bishaaraya shacbiga in wixii dhammaystira ee ku saabsan axsaabta ka dhibanna way dhammaystirayaan wixii kale sida shirka loo socodsiinayo iyo waktiga la qaban doono iyo waxaasoo dhanna waxaynu ka sugaynaa faahfaahintooda insha allahu akademiyada waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo runtiisna aan shalays aragnay hawshaasna aanu ka wada hadalnay sidoo kale isna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucud faytal cali waraabe isagoo sheegay qodobadii ay halkaasi ku gaadheen arrinta waanu ku heshiinay alxamdulilah rabbilcaalamiin ajindi waa isla garanay doodii qaran waa isla garanay iyo ciddii fasiliseed garanaysay cid niyutala aan ka dhigin oo dhexdhexaada gamcii waan ka soo saarnay oo cudiyo magaalan saaye wadani iyo marlashii waan ka soo saarnay maanta markaa cid dhexdhexaada oo noo siman ayaan ilahay mahadda u dhiibay waxaan jecelahay inaan weliba shirka horti intaan la tegina in anugu saddexda xusbi aan insha allahu tacaala aanu kulanno oo noqodo qodob aanu isku dultaagno anagoo midaysan oo isku fikirta shirka aan tagno talooy ka soo baxayaan waxaana idin hubaa waxa weeye waxaanu qabanaa maaha wax dan xusbi ah maaha cid mid wax cid lagu xumaynayo waxa weeye wax dadkeena u dana oo waara oo dhaxalgala inay ka soo baxaman doona insha allah doonta qaran waxay noqon doontaa taariikhda soomaaliya way geli doontaa doontaa qaran laanna waxa weeye waa markii u horeysay ee labiiyo labaatankaa sana aynu joogno aynu isnidhi war maxaa inaga xumaaday waxaynu yeelnaa tala midaysan yeelnay ilaa burco maalintii lagu go'aamiyey gooristaaga mar qolo dambe dibdada iskuma soo noqon oon lama odhan maxaynu yeelnaa waxay noqon doontaa insha allahu tacaala beej cusub oo beej dahab uu noqon doonaa dadkeenu ku waara wax waan iska soo baxaan insha allahu tacaala idinkana idin noqota foundation adag oo dowladnimadeena adkeeya ee ka soo bixi doona gabagabadii guddoomiyaha akademiyadda horumarkan iyo nabadda cabdiraxmaan cabdullahi cabdiraxmaan talwa waxaanu idi sidatan سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قلت ده هذا الكي ولا دميه هذه أدان ومع بقي الله هذا الكاذب كان هاي ودور ناس حسبيرة قرن يو رجل السعودية سنة عن أي وقت شيئين يا المدي النبوية نهل كان يو قروش عنه في ذنائي runtii sixilkaasnimo leh wadaninimo ku jirto gaabxaadnaan leh ayay arrimaha idiin sheegayeen oo gudagaleen ilahina waxaan ka rajeynaya waxaan dhimanna inay sidaa ugu dhamaatay usii wadaan waxaan kalena mahadnaqeenaa kalsoonida ayna siiyeen annaka intoodaba waxaan kalena mahadnaqeenaa in alla intii ka qayb qaadatay isu soo dhaweynta xisbiyada qaranka waad ogeydeeno walaahu baa dalka ku jiray talo maxaa dhici doona talo maxaa la yeeli doonaa waxaanay dib ugu noqotay soomaaliya si ay ku caanamaashay ahaa in laisku yimaado labada tashado laisku tanaasulo ee aynu hidaha iyo dhaqankaba ulahayn ayay dib ugu noqotay waxaan filaya haddii ilaha yidhaah waxaa hadhay carqalada badan muxuu ahaa geedisocod dheer baynu mxuaha u diyaargarownay oo doorashooyin badani soo socdaan ilahi waxaan ka rajeynayaa wax wada qabsigaa inoo bilaabna iminka isfahamkaasi inuu sii waaro wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu